arday dhammaysatay dugsiga sare islamarkaana ka aflaxday dugsiga hoose dhexe sare ee waaberi ayaa munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada gaalkacyo munaasabada lagu maamuusayay ardaydan ayaa waxaa kasoo qeybgalay maamulka dugsiga waalidiin macalimiin dhalinyaro iyo mas-uuliyiin kale maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee waaberi maxamed sheekh saaciid ayaa ka warbixiyey marxaladihii ay soo mareen ardayda
iskuulka waaberi waa iskuul ay bulshadu leedahay waxaa la soo aasaasay laba kun iyo toddobadii maanta waxaa ka qalin jabinaysa dugsiga sare dufcaddii labiyo tobanaad labiyo tobankaas sano wax aad ugu faraxsannahay in gaar ahaan saddex sano oo ugu dambaysay toban iyo sagaal iyo labaatan iyo labaatan iyo kow saddexda sanoba kaalmo iyo horumar isku xiga progress uu samaynayay oo sanad galmudug aan ugu sarraynay sanadna gobolka mudug aan ugu sarraynay sanadna soomaaliya dhan aan ugu sarraynay qaar ka mid ah marsharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey waxaan anagu ku faraxsannahay boqolkiiba boqol inuu yahay iskuulka waaberi iskuul tillaabooyin dheeriya dhaafiyey iskuulladii kale markaan sidaa leeyahay waxa weeye iskuulku wuxuu isu keenaa laba dhinac labadaa dhinac oo markii la doono sidii dad badani ka hadleen ay waxyaabo dhex mareen laakiin si gradual ah ama tartiibah ayuu wuxuu u abuuraa bay-ad saaxiibtinimo badani ay ka dhalan karto wax laysla qaban karo sana oo soo baranayseen aad miro dhalkeeda maanta aad joogtiin maantana ay tahay tallaabadii koowaad ee waxbarashada ma ahan dugsi sare haddaa dhammaysid inaad wax baratay laakiin waa furihii furihii baa hadda laydin dhiibay waxaan rajaynayaa inaad waxbarashadiinna sii wadatiin waxaan ku faraxsana inay ka soo baxayaan dad hogaamiyaal ah waxbarashadii waa la baraya cilmigii nabaddiina waa la baray siday nabadda uga shaqayn lahaynna waa la baray waa iskuulkii koowaadoo aan ardaydiisa aamusa la dhihin akhlaaqda iyo asluubta iyo siday nabadda aan ka shaqayna arday dhahaysa ikoowa waxaan mar labaad u mahad celinayaa mas-uuliyiinta iskuulka waaberi iskuulka waaberi wax badan baan ku xasuusannaa ee ah inuu gaalkacyo keenay rikoorkii ugu sarreeyey ahaa ardaygii sanadkii koob iyo labaatanaadaan malaynaya inuu ahaa ardaygii ugu sarreeyey soomaaliya
maanta waa qalin jibiseen waxaa laydinka rabaa waxa aad baranaysaan waa inaad ka taxadartaan intayna jaamacadda bilaabin waxaa laydinka doonayaa inaad ka taxadartaan maadada aad baranaysaan dufcadan waa dufcadii labiiyo tobanaad ee ka aflaxdo dugsiga hoose dhexe sare ee waaberi tan iyo markii la aasaasay